bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah degmada balacdi ee gobolka shabeellaha dhexe oo lagu soo gebagabeeyey dhismaha golaha deegaanka wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ka daafuray daraasaad ku saabsan doorka aqoonta iyo xirfaduhu ay u leeyihiin maalgashiga iyo horumarka dalka ganacsato ku xidhnayd puntland oo la sii daayey wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale oo muqdisho uu qayb galay shir cilmiyeedka saddexaad ee dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada warka dibaddan waxaad ku dhagaysan doontaan hogaamiyaha dowladda iiraan aayatullaahi cali khumani oo lagu arkay gudaha masjid markii ugu horeysay tan iyo dagaalkii israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jowar idinayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan dhismaha golaha deegaanka degmada balcad ayaa lagu soo gebagabeeyey degmadaasi saadiq socdaal ayaa warkaasi balcad inooga soo diray wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta degmada tani balcad ee gobolka shabeelle dhexe ku qabatay doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xogeenka degmada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada balcad ayaa guddoomiyaha degmada balcad ahna duqa magaalada u doortay mudane qaasim cali nuur halka guddoomiye ku-xogeenka koowaad ee loo doortay mudane ismaaciil bara nuur guddoomiye ku-xogeenka labaad ee degmada ayaa sidoo kale loo doortay mudane axmed maxamed cabdulaahi munaasabada doorashada waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle mudane cabdiraxmaan daayir guura karoore wasiir dowlaha wasaaradda maxamuud axmed gacal wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle ugaasyo nabadoono ururka haweenka dhallinyaro iyo waxgarad ugu horeyna guddiga doorashada ayaa markaasi shaaciyey natiijada waxaa soo xaadiray xildhibaanada kuw iyo labaatanka dhammaan waa soo xaadireen qof maqnaada ma jirin doorashadii gabagabadin sidaanay ku dhammaatay labaatan cod waxaa helay qaasim cali nuur hal cod na waxaa helay wowkel garuuda labaatan ayuu ku guulaystay guddoomiye qaasim cali nuur waa mahadsantihiin dhanka kalena guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada balcad mudane qaasim cali nuur ayaa madasha ka hadlay xildhibaanada golaha deegaanka degmada balcad ee codkooda i siiyey sida ii siiyeen oo ugu mahad celiyaha waan uula shaqayn doonaa insha allahu waxaa u mahad celiyaha kasoo qaybgalayaasha ay ugu horeeyeen wasiirada ugu horeeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha duubabka saraakiisha iyo akhyaarta dhammaan maamulada kale waxaan leeyahay iyo bulshada reer balcad waa mahadsantihiin sidaa idinkane waktiga u qaadateen idinkaga mahad celihaynaa waana mahadsantihiin reer bacadna waxaan leeyahay sidii aa codkiina ii siiseen golayaashiina ula soo dardaaranteen iyagana codka iisiima idinkaga mahad celiyaa waana insha allahu si wanaagsanaan u shaqayn doonaa sidoo kalena munaasabadan waxaa ka hadlay ugaasyo iyo nabadoono iyo sidoo kale ururka haweenka oo qayb ka ahaa munaasabadan wiil iyo waalid ayaa la kala ahaa wiil iyo waalidga badanaa waxaa sabra waalidka wiilkeennii waa u sabarna annaga beesha daawud iyo beesha hilib daalandoole waalid waaye wiilashoodii yaryaraa hadday yidhaahdeen annaga malaa'idaan iska aragnay malaa'ida hadday iska arkeen malaa'idooda waa u laafnay sharaf leh oo xushmad leh ayay maanta u lacday annagoo duunkii degmada balcadana waa ku ducaynaynaa maanta waa maalin farxadeed reer balcad haddaan nahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay waxaa noo bilowday waayi cusub aa noo bilowday marka aad iyo aad aan u soo dhawaynaynaa aad iyo aad aan u soo dhawaynaynaa wasiirka karoor iyo xubnaha u wato ee golaha dawladda reer steed iyo reer qaran aad iyo aad aan ugu faraxsan nahay maanta dee waan gargariinayaa oo farxad baa iga badatay maasha allah waxa farxadu aynoo ah haddaanu nahay degmada balcad annagoo doorannay labaatan iyo kow xubnood ay soo saareen duubabkeena dhaqanka oo sharaf leh annagooda ku xijinay guddoomiyaashii degmada guddoomiyii degmada iyo guddoomiye ku-xigeenkii soo doorannay maasha allah ay noogu dhacday si nabad iyo wanaaga waxaanu sugaynaa haddaanu nahay degmada balcad maadaama ay doorashadu si wanaagsan noogu dhacday annagoo saf u galna doorasho qod iyo qof ah ilaahay iidankiisa dhanka kalena ah ugu dambayntiina waxaa soo gebagabeeyey wasiir cabdiraxmaan daahir guure karoore
aniga iyo saaxiibadayda kale waxaan gaarnay guushii iyo gebagabadii in maanta aan doorannay counsilkii oo dhammaystiran counsilkiina ay doorteen guddoonkii waxaan u mahad celinaynaa asxaabta siyaasadda oo aqbalay in balca la wada dhiso in maanta la wada faraxsanaado inay mataqaanaa ku qancaan sida wax loo waday na ay tanasulaan hadday tabasho qabeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin madaxweynaha dowladda hirshabeelle nabadoonnimadiisii iyo wasiiradii saaxiibadii ama xildhibaanadii keenay tabashada iyo konseynka qabay talasul tanasulaaddoodii iyo cid kasta oo soo jiidaba waxaan leenaha waa mahadsantiin annaga ka wasaarad ahaan waxaa sharaf weyn noo ah inaan degmadii balcad maanta aan konsulkeedii gebagabadii soo gaarsiino maamulka shabeellada dhexe maamulka degmada balcad maamulka hirshabeelle hore ha loo wada socdo ha la wada jiro
wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho ka daafuray daraasaad ku saabsan doorka aqoonta ee xirfaduhu u leeyihiin maalgashiga iyo horumarka dalka cabdicaiis ibraahim ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beenabeene sii hayaa xilka safiirka midowda yurub madaxa waaxda maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta safiirka talyaaniga ee soomaaliya xubno ka socday rurta ganacsiga soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale shirka ayaa lagu soo bandhigay warbixin muuqaal ah oo ka turjumaysa cilmi baaris ku saabsan doorka aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo mihnadayaasha soomaaliyeed ay ku leeyihiin maalgashiga iyo horumarka dalka siciid cabdulaahi ayaa ugu horrayn sharaxaad ka bixiyey cilmi baarista la xiriirta doorka aqoon-yahanka iyo mihnadayaasha soomaaliyeed ee maalgashiga iyo horumarka dalka ay ku leeyihiin laba qodob baa jira markaa oo aada u dhiirigelinaya in professional service sectorka laga hadlo ama la infastareeyo ama dad badan aynu usoo jiidno oo runtii la maalgeliyo waayo runtii tiimamkayga xataa ka shaqeeya ma kofargarayn karo qodobada runtaan ka hadlaayay korriinka waddanka ku socda iyo qodobka kale cajiibka ah oo ah waddankii maadaama muddo duusanaa oo hadda uu dhismaayo fursado badan baa jira weli aan la taaban oo untapped opportunity oo haddii aada gasho waan idinka sheekayn doonaa kiiska markaynu ka hadlayno wax badan oo isbeddela qofka runtii uu ka keeni agaasimaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya maxamed dhubow ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaan rabnaa inaan bal si fiican oo dhow aan u dhegaysano khibrada falanqayn doonto daraasadda iyo soo jeedinta ay laga samayn doono daraasadda habkii loo maray iyo waxyaabihii kasoo baxay iyo talooyinkii ay soo jeedisay intaba ugu dambeynna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ergada reer yurub ee soomaaliya sidoo kaleeto shirkadda cowater oo fududeysay daraasaddan iyo shirkadda kaleeta la yidhaahdo wayel consulting oo technically shaqadan qabatay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo soft investing oo ugu horeeya cabdiraxmaan cabdalla sidaan hore u sheegay oo coordinator u ahaa ama isu xerayay intii ay daraasadda socotay sii hayaa xilka safiirka midowda yurub iyo brofesor ciise xalane oo ka socday rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa dhankooda soo dhoweeyey islamarkaana hadallo ka jeediyey madasha lagu soo bandhigay cilmi baarista la xiriirta doorka aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo meelayaasha soomaaliyeed ee la xiriirta horumarinta iyo maalgashiga dalka wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beenebeene ayaa ugu dambayntii si rasmiya u daafuray muhiimadda ay leedahay in aqoon-yahanada iyo xirfadleyda soomaaliyeed lagala hadlo xaaladaha la xiriira maalgashiga iyo horumarka dalka arrimahan waxaa loo suubinayaa cududda dhaqaalo ee dalka soomaaliya ka jira marka loo eego arrimaha professionalska hay-adaha ku jiro sida loo ballaarin karo sida loo kobcin karo gaabiska ka jiro sida mataqaan loo shuruucday u baahan yihiin in lagu in lagu hago si ay u ballaartaan iyo dee maalgashiga ay u baahan yihiin si indhaha loogu soo jeediyo dadka danaynayo inay maalgashadaan ama wax nagu darsadaan sidaa aad dareemayseen hadda xogta halkan lagu soo bandhigay waayeel team ay ay soo soo bandhigeen waxaa loo kala saaray ilaa iyo sideed qaybood oo mid kastaba dee hoos imaanayso maxaan ku dhahaa sabsectaro oo waaweyn oo intaba soomaaliya ka wada hana qaadeen shaqadoodana ay socoto ha lagu kala xoog badnaado laakiin waxay riboodka lasoo bandhigana tustay awoodda ay leedahay sectorkan ama qaybtan weyn ee mihnadlayaasha mihnadlayaasha awoodda ay leedahay manaa oo aan la la la yaraysan karin waa cudud xoog badan oo wax wax badan ku darto wax soo saarka dhaqaalaha dalka suuqa shaqaynta oo shaqaalaha oo arkaysa shirkad kastoo halkan lagu soo bandhigay waxay shaqaalaysatay shaqaale xoog leh oo aqoon lagu shaqaalaystay oo xirfadlayaal ah oo mihinadaas guusheeda kaalin weyn ka qaadan karo ganacsato ku xirnayd deegaano ka tirsan puntland ayaa laga sii daayay xabsiga siciid xasan faarax ayaa warkaasi garowe inooga soo diray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa xal laga gaadhay rag ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed deegaanadiisa oo ku xidhnaa magaaladaasi kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ee halkaasi ugu xidhnaa arrimo la xidhiira mag laysku haystay oo nin markaasi dhowr sano ka hor deegaanada koonfur galbeed lagu dilay islamarkaasina kasoo jeeda deegaanada puntland magtiisa loo haystay iyadoo la maran habaabiyey kiiskaasi islamarkaasina la sheegay in raggaasi si kale u xidhan yihiin hase yeeshee maamulka puntland uu ka hadlay islamarkaasina uu sheegay in loo xidhan yihiin arrimaha magta ah ee laysku haysto lana doonayo in xal laga gaadho ayaa maanta si rasmiga xal looga gaadhay arrintaasi gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca puntland faysal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magtaasi la bixiyey raggii halkaasi ku xidhnaana la sii daayey
farxad weyn bay noo tahay dad walaalo ah oo wax kala gaareen bay ahaayeen dadkana waxa waa kala gaaraan laakiin xal in laga gaaro way muhiimaddu waxay ahayd lacagtaas nin sagaal iyo toban sano ka hor laba kun iyo lixdii baan u malaynayaa in la dilay waa labaatan sano oo cabdiftaax ismaaciil la odhan jiray xaashi magtiisii maantay afartan kun oo baa lagu qiimeeyey afartankii kun soddon baa lagu wareejiyey caailadii cabdiftaax allah u naxariisto ayagana samir iyo iimaan allaha ka siiyo soddonkii kun waa qaateen toban baa hartay tobankana mudday qabsadeen insha allah muddadaa inay kusoo bixiyaan waa rajaynaynaa labaatan waxaa bixisay dowladda puntland waxaan si gaar uga mahad celinaynaa golihii wasiirada oo halkan yimid oo hawshaas qaybta ka ahaa maxamed faarax wasiir fu-aad qoorsheel cumar cabdisamad xagaa giilan iyo cabdifataax aad baan uga mahad celinaynaa qaybta ay ka qaateen ajar iyo xasanaadna ilaahay ha ka siiyo waxaan kaloo rabaa halkaa inaan uga mahad celiyo odayaasha beesha digli mirfle bashiir salaad iyo xildhibaanka saddexdaba waa u mahad celinayaa haddaysan ayagu laftigooda fududayn oo tobankaa kale aysan keeninin wax badan baa nagu cuslaan lahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa magaalada muqdisho uga qayb galay shir cilmiyeedka saddexaad ee dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda soomaaliya maxamed xasan cali ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray ujeeddada shar cilmiyeedkan oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda dhigata kuliyadaha dhaqaalaha iyo waxbarashada ee jaamacadda soomaaliya ayaa ahaa mid looga hadlayey sidii bulshada soomaaliyeed si isku mid ah u heli lahayeen waxbarasho loo dhan yahay iyo sidii ugu faa'iidaysan lahayeen fursadaha ganacsi si loo hormariyo dhaqaalaha dalka dood ku saabsan arrintaasi ayaa aqoon-yahanadii ka qayb gashay shirka kusoo bandhigeen wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare hanti dhowraha guud ee qaranka aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay shirka doctor xasan axmed siyaad gudoomiyaha jaamacadda soomaaliya ayaa ka hadlay ujeedada shirkaasi ay u qabteen shir cilmiyeedka saddexaad ee ay si wadajir ah u qabanayaan labada kuliyadood ee kale ah kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha iyo kuliyadda waxbarashada dhisidda soomaaliya loo dhan yahay iyadoo si gaara diiradda loo saarayo aragtiyada kala duwan ee la xiriira kala duwanaanshaha iyo usinaanta fursadaha ganacsiga iyo waxbarashada waxa uu beberada lasoo jeedi doono hadduu ilaha yidhaahdo ay ku dul wareegi doonaan siyaabaha loo hirgeli karo soomaaliya leh fursado loo siman yahay dhanka ganacsiga gudoomiyaha dallada ay ku midaysan yihiin bangiyada dalka doctor axmed qadar oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in bangiyada soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha dalka iyo sidii loo taageeri lahaa ganacsatada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan marka hore run ahaantii waa dareemi karaa culayska dhibka iyo juhdiga ku baxaya in la qabanqaabiyo conferency heerka aanu kalaa waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo anuu ku hadlayo magaca ururka bangiyada soomaaliyeed bangiga salaam bank kaalinta uu ka qaatay inuu taabageliyo konfaransigan aadka qiimaha u badan wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir ayaa ugu mahad celiyey jaamacadda soomaaliya qabashada dood cilmiyeedada noocan oo kale ah waayadan dambe waxaa nugu batay waxaa nugu yaraaday cilmi baarista waxaa nugu batay postinka in yaroo social mediaha lasoo dhigo intaasay weliba kuwa qaaqlayaal u badan ay soo dhigaan intaasaa nasiib darro kuwii aqoonta lahaana ay forward gareeyaan oo ay sheergareeyaan oo ay wareejiyaan markaasay ka dhigayaan inay tahay xaqiiqadii ama cilmigii loo baahnay inay tahay ay ka dhigayaan qadiyadaheenu runtii waxay u baahan yihiin cilmi baaris xooggan oo gudaha loogu sii galo oo dadka iska leh oo idinkoo kaleeto ah ay baaritaan ay ku sameeyaan kadibna natiijooyin ay ka soo saaraan warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhar haatan warka dibadda hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullaahi cali qumani ayaa markii ugu horeysay kasoo muuqday meel fagaaro ah tan iyo markii uu bilowday dagaalkii iiraan kala dhexeeyey israel sida ay sheegtay warbaahinta dowladda muuqaal laga sii daayey telefishinka dowladda ayaa muujinaya isagoo salaamaya dad cibaadeysanaya gudaha masjid sabtidii xilli uu ka qeybgalayay munaasabad ka dhacday maalin ka hor maalinta cashuuraha oo ka mid ah maalmaha ciidda ugu weyn ee shiicada soo muuqashadii ugu dambeysay waxa ay ahayd khudbad la duubay uu jeediyey intii uu socday dagaalkii iiraan iyo israel kaasoo bilowday saddex iyo tobankii juun intii lagu guda jiray ay ku dhinteen taliyaal sarsare oo iiryaaniyiin ah iyo saynisyaano ka shaqeynaya barnaamijka nucleerka ee dowladda iiraan warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa cidda warkeena seegana waxay dib kaga daalacan kartaa bartaan facebook ku leenaanay ama w w dot radio jawhar london sidaas iyo nabadgelyo